halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo soddonka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad sidoo kale naga dhegaysan karaysaan boggeen internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dadkaana dhegaysanaya u dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arournimo khamiisa bisha februarina waa shan iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadana saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jira idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cosmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray Let me reiterate that uh, we, first and foremost, these are not withdrawals, but tactical adjustments, which are normal in military maneuvers.
aan ku celiyo marka hore kuwani maahan kala bixid ciidan waa dib u hagaajin farsamo taasoo caadi ka ah xeeladaha milatari
kaasi waxa uu ahaa wakiilka gaarka ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa amisom francisco kaytano madeyra oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o a goordhow ayaad maqli doontaan
waxaa koowaadee leegaya waa diin qofku diintisa leegaya markaad adigoo diinta eegaya dhaqanka qofka biniaadanka ayaad kusoo dooranaysa kaaga ka muuqaan kolle iyo kolleyba diintu isma qaraso diintu waa dhaqan diintu waa intaad ku dhaqanto dhaqanku waxa weeyaan qofka ayay korkiisa ka muuqata
gabar ka mid ah gabdhaha dhigta dugsiga haweenka lagu baro yodlelidda qoyska oo ku yaala magaalada hargeysa warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaad kaloo sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal madaxweynaha masar oo qirtay in weerarkii diyaaradda ruushka lagu qaaday oktoobartii hore uu ahaa mid argagixiso waxaa kalood maqli doontaan qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa si taxadar leh uga hadlay xabad joojinta dagaalka siiriya ay horseedo wadahadal nabadeed oo soo afjara dagaalka sokeeye ee muddada shanta sano ka socday waddankaasi madaxweyne obama ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii uu aqalka cad kula kulmay boqorka labaad ee jordan boqor cabdalla obama ayaa hornaantii toddobaadkiian waxa uu heshiis la gaaray madaxweynaha ruushka valadimir putin kaasoo ku aadan xabad joojin la qorsheynayo inay bilaabato sabtida madaxweynaha siiriya bashaar al asad ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu taageero xabad joojinta wakaalada wararka siiriya ee sana loo soo gaabiyay ayaa laga soo xigtay in asad telefoonka kula hadlay putin kuna wargeliyay taageerada xabad joojintaasi
kooxda talabaan ee afghanistan ayaa sheegay inaanay ka waraynin wadahadallada nabadeed ee soo socda ee markaasi ay la geliyaan dowladda afghanistan iyagoo ku celiyey in tallaabo noocaasi ah lagu guulaysan doonin ilaa iyo inta ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalkaasi lagana xoojinayo ku dhaqanka shareecadda islaamka talaadii shalay ahayd ayaa koox ka koobnayd afar waddan oo iyagu ka shaqaynaya nabadda waddankaasi afghanistan waxay ku martiqaadeen talabaan iyo kooxo kaleeto inay kasoo qayb galaan wakiilna ay u soo dirsadaan wareegga ugu horreeya ee wadahadallo nabadeed oo toosa oo dhex mara dowladda afghanistan oo la filayo in horra-aanta bisha maaj lagu qabto dalka bakistan afeenka lagu magacaabo maxamed naciim oo ah afhayeenka kooxda talabaan ee xafiiska siyaasadda ee dalkaasi qatar ayaa wuxuu u sheegay v o a inuu arkay wararkaasi ay warbaahintu fidiyeen ee ku saabsan suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo ay yeeshaan dowladda afghanistan iyo talabaan diblomaasiyiin ka kala tirsan dalalka maraykanka afghanistan bakistan iyo shiinaha ayaa tan iyo bilowgii sanadkani waxa ay yeelanayeen kulamo caadi ah oo lagu qabanqaabinayo wadahadalladaasi nabadeed halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington wakiilka gaarka ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa amisom francisco kaytano maydar ayaa waxa uu sheegay in ka bixidda ciidamada amisom ee goobaha qaar ay yihiin arrimo ciidan waxaanuu tilmaamay in amisom hadda ay maamusho siddeetan boqolkiiba koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haruun macruuf ayaa waraysi gaara waxa uu la yeeshay madeyra waa kan jamaal axmed cusmaan oo waraysigaasi noo soo tarjumay sidee baad u qiimeynaysaa howlgallada amisom dhowaanahana waxaa jiray dib u dhacyo idinka soo gaaray ceelcadde janaale iyo leego My assessment is that uh, we are moving. We are moving, moving positively. Of course, uh, we are fighting a war, and when you fight a war, you face some challenges.
qiimaynteedu waxa weeye inaannu dhaqaaqayno si wanaagsan ayaan u dhaqaaqaynaa dabcan waxaan ku jirnaa dagaal marka aad dagaalamaysana waxaad la kulmaysaa caqabado balse arrinta wanaagsan ayaa ah inaan weli gacan sarayno But the good thing is that we still have the upper hand.
maxay amisom uga baxaysaa magaalooyinka qaar sida ceelcadde awdheegle iyo meelo kale Well, let me tell you that uh, adjustment and repositioning of military troops is always done to attain tactical advantage.
aan kuu sheego qaabaynta iyo dib u bedelidda ciidamada mar kasta ayaa la sameeyaa si loo helo faa'iidada farsamo ciidamada amisom waxay sannadihii tegay qaabaynayeen doorkooda ciidamada amisom waa inay ku baacsadaan cadowga meel kasta uu joogo istraatiijiyadeenna cusub ee la xidhiirta dib u hagaajinta afkaarta howlgalka ayaa ah howlgallo diiradda lagu saarayo cadowga halista ah ee laakiin aan ahayn mid diiradda lagu saarayo dhul for operations to be enemy threat focused and not terrain focused.
Is AMISOM failing to defeat Al Shabaab?
amisom miyay ku guuldarraysanaysaa inay ka adkaato al-shabaab Oh, no, AMISOM is not failing to defeat Al Shabaab. AMISOM is maya effectively- amisom kuma fashil mayso inay ka adkaato al-shabaab amisom waxay si muuqata u qabsanaysaa dhul oo ay shabaab ku qasbayso inay dhaqaaqaan al-shabaab waxaa lagu qasbay inay dib u soo cusboonaysiiso dib isku qaabayso oo ay dib isku soo dhisto si ay u badbaadaan maxaa yeelay waxaan ku guulaysanay ilaayo hadda inaan maamulno siddeetan boqolkiiba aan dhaho siddeetan boqolkiiba dowladda soomaaliya ayaa maamusha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya tanina waxay ku tusaysaa in shabaab goobahan laga dhaqaajiyey taas oo kuu muujinaysa inaan samaynayno guulo la arki karo oo ka dhan ah al-shabaab We are effectively making considerable gains against Al Shabaab.
sannadihii tegey waxaa calaamatu su-aal ay ka taagneed waxay amisom samayn doonto si ay ugu yaraan u wiiqdo al-shabaab howlgalladii militari waxay ahaayeen kuwa dib u dhacay ama hakad galay bal arrintaasi ka warran Let me reiterate that uh, we, first and foremost, we are not, these are not withdrawals, but tactical adjustments, which are normal in military maneuvers.
aan ku celiyo marka hore kuwani maahan kala bixid ciidan waa dib u hagaajin farsamo taasoo caadi ka ah xeeladaha milatari sidoo kale maahan ballaarin amsom ee waa awoodsiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidaa daraaddeed waxaannu xoojinaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya si ay u ballaariso oo ayna u maamusho dhulkeeda qaran waa in looga mahadceliyaa bilowga dadaalka ciidamada qaranka soomaaliyeed ee s n a iyo amsom xoreyntoodii koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo kaceyrintoodii kooxda argagixisada al-shabaab ee waddanka iyadoo taageero laga helayo bulshada caalamka waxaa awood loo yeeshay in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo muhiim ah marka annaguna weli meeshaas ayaannu joognaa waxaannu la shaqaynaynaa soomaalida marka maalin uun waxay awood u yeelan doonaan inay la wareegaan maamulka dalkooda so that one day they can take over the control of their country.
kaasina wuxuu ahaa wakiilka gaarka ee midowga afrika u qaabilsa soomaaliya ahna madaxa amisom francisco keitano madeira oo u warramayay haaruun macruuf waraysigaasina waxaa noo tarjumay jamaal axmed cosman
qaybaha warbaahintu ay ka kooban tahay ayaa ah mid dhinacyo walba leh oo ay leedahay xirfad iyo qaab gooniya oo loo barto duubista muuqaalada filimada iyo sawirada lagu qaado kamerooyinka noocay doonaan ha ahaadeene ayaa kulligooda ah kuwo si gaara u muujiya muuqaalka dhabta ah haddaba filim qaadi cabdilaahi maxamed xasan afe ayaa inka badan afartan sannadood ku jiray howshan warbaahinta gaar ahaan qaybta sawirada wuxuuna ka tirsanaa shaqaalihii wakaaladii filimada ee soomaaliya isagoo keydiyey sawiro badan wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa kula kulmay sawirqaadi afey magaalada nairobi waxaana ugu horreyn weydiiyey muhiimadda ay u leedahay soomaaliya ururinta waxyaaba- waxyaabaha taariikhiga ah sida sawirada
Ah, bismillaahi raxmaani raxiim horta taariikhda horta sideeda waxaa waaye soomaalida taariikhda ma aruuriso taariikhda dadkay bartaa hawalada waa berya fanaaniinta ay dadka hordheheen iyo hanuuninta dadweynaha waxaan soo marnay marxalad badan oo haddii alla kooroon yahay waxa waaye marka oo madaxweynaha siyaad bare oo dibadda aadayo waxaa raaci jiray filim qaade iyo kaariye filim qaade iyo sawir qaade iyo raadiyo muqdisho iyo sona intaas mas-uul waxaa noo ahay cabdi xaaji goobdoon allahu naxariisto dhowaan ayuu ku dhintay magaalada muqdisho sawir qaadays duqaadir maxamed kulmiyi shoobay ilaahay huu naxariisto osiina nairobi last year ku dhintay waxaan isla soo halgannay cabdi caligeed osiina allah yaraxmu wuxuu ku dhintay magaalada london xasan biid oo mar oo ahay xokeeyaha koowaad ee safaaradda turkiya rag badan oo mas-uul ahayeen oo badanaa waa dhinteen dadna waa nool yihiin taariikhda soomaaliya waxay ahayd wax oo la aruuri jiray qaybta musawirada qaybta filimada filimada waxaa waaye waagaas video ma jirin filim sixteen millimeter waxaana lagu soo dhaqi jiray ama itaaliya ama london marka waxay ka kooban yihiin sawirada hadda aad aruurinayso sawirada hadda aan aruurinay oo aan heeyo sawiro oo mar hore aan heeyay aniga wadanka waxaan ka tegay nineteen eighty two waxaan aaday sacuudi carabiya waxaan qaybta informationka oo waxaan ka shaqeehay islamic diplomat bank wax oo taariikh hore aan u qaatay aan heeyay oo badana oo masawiradii ay u badnaayeen black and white waxna waxaan ku hayaa dalka ingiriis dowladnimo iyo sharaf waa soo marnay
afay hadda waxaan arkayaa sawiro badan oo madaxdii dambe aad ka qaaday oo sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo cali mahdi iyo bal kuwa aad bandhiga ku darayso ka waraniyo wallaahi ilaahay xaafido cali mahdi markuu yimid nineteen ninety three sacuud carabiga wuxuu qaabilay boqor fahad ilaahay u naxariisto oo taariikhdaasna waa aruuriyey waxaan kala aruuriyey shirkii imbigaasi oo dhan waxaan kale aan aruuriyey booqashadii sheekh shariif markuu mar kastoo turkiga imahayo shirka islaamka booqashadii rasmiga ah waxaan kale aruuriyey madaxweyne xasan sheekh markuu booqashadii ku yimid magaalada london markuu tegay copenhagen shirkii new deal labadaba waxaasoo taariikh ah gacanteedii ku jiraan haddii tii rabbi ii timaadana waxawaaye alaabtaas gurigeyga yaalaan islaanteyga aan balan ugu sheego taariikhdan soomaaliya iyo dhumin maantana waxaa la marooyaa adii calaa kulli xaal marba si waa adduunyada dowladnimo iyo sharaf waa soo aragnay laakiin sawirro aad qaaday baa jira oo hadda number ten oo kale prime ministerkan cameron iyo madaxweyneyaasha soomaaliya wixii aad ka qaaday ee hadda london yaalla maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxaan tegey number ten maro sawir oo booqasho xasan sheekh iyo isla taagin number ten oo hortaada oo yaalo waxaan naga hor yimid nin gaashaanle ah oo nabarteen maalintaas mas-uulka ka ah xafiiska ra-iisul wasaaraha westminster aniga cabdicasiis xildhibaan aan soo soconay ra-iisul wasaarihii albaabka soo baxay musawir allahu naxariistay maxamed siyaad bare iyo ra-iisul wasaaraddii hore oo meesha ku dhegan madaxweyneyaasha amatirtaajar taariikhda ah oo balang oo wide ahay iyo masawirkan hadda aan u dhiibnay oo isigana xasan sheekh maxamuud iyo david cameron waxaa lagu dhejiyey derbiga taariikhda adduunka ugu waaweyn waxaasaa ka mid ah waxaad ii sheegtay in filimo iyo waxyaabihii kaydka u ahaa ummadda soomaaliyeed ay dibadaha ku kaydsan yihiin maadaama aad tahay nin oday oo khabiir oo howlahan muddo ku jiray maxaa tala ka siin kartaa dowladda gaar ahaan warfaafinta sidii lagu heli lahaa kaydadkii maadaama wixii gudaha yaalay wax la biliqaystay iyo wax lumay ay noqdeen horta wax kasto horta waddanka soomaaliya yaalaan laakiin nin hay lama yaqaano wixii filimo ah oo rool ah wixii oo dhan last year waxaan la hadlay wasiirka meereeye waxaan dhahay filmadaasaa jiro wakaalada filimada waagaas lacag xoogaa lagu lahay filimada waxaa lagu soo dhaqi jiray british film london waxaa cododka geli jiray idriis xasan deeriye cabdulaahi xaaji adiga rag badan oo markii oo shaqo loo diro london waxaa farsamada cabdi cali geedi allahu naxariisto ayaa u bixi jiray marka haddii aan la koron yahay taariikhdii oo waxaan sheegay wasiirka waxaan dhahay waxaasoo dhan xagga yeelaan inaad boqosho london ku timid oo adiga arrintaas hadda maanta adduunka dhan lacago badanaa nolagu lahay meel kasta waana laga cafiyey waxaa dowladda imaan doonto taariikhdaas waxaan kula talinayaa inay taariikhdii soomaali waxayna ay raadiyaan sawir qaadi cabdilaahi maxamed xasan afey ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay yaasiin ciise wardheere wariyaha v o a magaalada nairobi
madaxweynaha dalka masar cabdifataax asiisi ayaa markii ugu horreysay waxa uu qartay in weerarkii argagixiso uu ahaa weerarkii diyaaraddii iyadu laga lahaa ruushka una ahaa weerar argaxiso isla markaasina la doonayo in waddankiisa lagu go'doomiyo inkastoo dowladda ruushka arrintaas ay hore u sheegtay ayaa waxaa sidoo kaleeto hore u sheegay weerarkaasi oo dhammaan dadkii saaraa lagu laayay kooxda isis magaalada kaahira waxaa warbixinta nooga soo diray xuseen sahnuuni madaxweyne alsiisi ayaa weerarka diyaaraddaasi lagu soo riday ku sifeeyey mid lagu dhibaataynayo dalxiiska dowladdiisa iyo xiriirka dalalka masar iyo ruushka cabdulfataax alsiisi madaxweynaha dalkani ayaa hadalkan ka sheegay tv-ga qaranka masar waxa uuna afka ku balaariyey in falkaasi uu ahaa mid lagu doonayay in dowladda masar go'doon lagu geliyo laakiin madaxweyne alsiisi ma uusan xadidin kooxda ka dambaysay weerarka lagu soo riday diyaaradda ruushka sanadkii hore hase yeeshee alsiisi ayaa marsii horeysay ku sifeeyey hadal dacaayad ah sheegashada kooxda dowla islaamiya ee ah inay soo riday diyaaradda ruushka bishii oktoobar sanadkii hore bayaan ay soo saartay koox lagu magacaabo walaayada siinaaya oo ka tirsan ururka daacisha ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay soo rideen diyaaradda ruushka taasoo jawaab ay uga dhigayeen duqaymaha dowladda ruushka ay ka wado dalkaasi siiriya axmed maxamed bukhaari ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko go-aanka dowladda masar ay ku sheegtay in diyaaraddaasi ay soo rideen kooxaha argixisada xili ay horey u sheegtay in arrinkaas cadeen buuxda aan loo haynin run ahaantii hadalkan kasoo yeray madaxweyne ciisi waa hadalkii ugu horeeyey si rasmi ee mas-uul masar ee u qirto in diyaaradii lagu soo riday fal argagixiseah khudbad goor sii horreysay u jeediyey madaxweyne ciisi wuxuu ku sheegay in diyaaradii soo dhacday inay ahayd wax dacaayad ah ay suubisatay tadiimkii sinai ee markaas sheegtay inuu soo riday diyaaraddaas laakiin maanta madaxweyne ciisi si rasmi ayuu u qirtay inuu diyaaraddaas ay soo rideen koox argagixiso inkastoo uu afka ku dhabin kooxda ka dambeysa ama ahaato kooxahan argixisada siinaha ka dagaalamo ama guruubyo kale af kale labadaba muu sheegin wuxuuna ku tilmaamay inay tahay wax loola jeeda in xiriirka wax loogu dhimo xiriirka ka dhexeeya masar iyo ruushka ama wax loogu dhima dalxiisayaashii masar imaan jiray sidii loo joojin lahay si kastaba ahaatee arrintaa waxay ka dhalanaysaa ictiraafkii masar maanta ay aqoonsatay in diyaaradda si fal argixiso lagu soo riday in la weydiisto tacwiid ama magdhow maadaama ay karteen inuu falka u ahay fal argixise kana dhacay dhulka masar mas-uuliyiinta dowladda ruushka ayaa horey u xaqiijiyey burburka diyaaradooda inuu sababay bam lagu xiray gudaha diyaaradda taasoo ay ka dambaysay kooxda daacisha inkastoo xilligaasi dowladda masar ay sheegtay caddeyn rasmi aan loo haynin arrinkaasi xukuumadda moscow ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyada diyaaradahayda ay ku imaan jireen dalkani masar sidoo kale dowladda britain ayaa iyana joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaheeda ee waddankani dhaqaalaha iyo dalxiiska masar ayaa dhaawac soo gaaray tan iyo markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay joojiyeen dalxiiska ay ku imaan jireen waddankani xildheerayaasha qaanuunka ayaa rumaysan dowladda masar in laga doonayo inay magdhow siiso dhammaan qoysaska dadkooda ay ku dhinteen burburka diyaaradda ruushka bishii oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay ku dul burburtay gacanka siinaaya diyaarad laga leeyahay dalkaasi ruushka taasoo sababtay geerida dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay qof xuseen saxnuuni v o a kaahira
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale magaalada hargeysa waxaa ka jira dugsi u gaar ah haweenka oo lagu barto arrimaha qoyska guurka iyo weliba sidii haweenku ay u dooran lahaayeen lamaanaha ay nolosha la qaybsan lahaayeen qaar ka tirsan ardayda ka qalin jabisay dugsiga ayaa la sheegay inay qoysas yegleeleen haddaba wariyaha v o a hargeysa cabdixakiim shirwac ayaa dugsigani booqday warbixintan ayuuna kasoo diray
dugsigan qoyskaab oo ah goob waxbarasho u gaara hablaha ayaa ah mid ku cusub saaxadda waxbarashada bulshada islamarkaana muddooyinkii u dambeeyeyba ka furnaa magaalada hargeysa iyadoo lagu qaato waxbarasho la xidhiidha arrimaha qoyska sida dhismaha qoyska adkayntiisa iyo weliba sidii uu sii waari lahaa naada yuusuf cumarna waa asaasaha dugsigan waxaana ii sheegtay inay yegleeshay kadib markii ay aragtay dhibaatada qoysaska qaar ka dhex taagan kadib markaan arkay brom dhibaatada ka dhex jirta qoysaskeenna iyo sida aanay dhallinyaradeenu inta badan u fahamsanayn arrimaha qoyska iyo in barasho maxaahadayin lagu sameeyo oo aqoon kardhis lagu sameeyo sida awgeed ayaan igu dhalatay inaan sameeyo markaa dugsigan si ay dhallinyarada iyo qoysaskuba uga faa'iidaystaan dugsigan oo dhisnaa muddo sannada ayaa sida oo kale ay naada ii sheegtay inay ardayda baraan waxbarasho la xidhiidha arrimaha qoyska iyo weliba horumarinta nafta waxaa lagu qaataa dhismaha qoyska iyo sida reer wanaagsan loo unko waxaa lagu qaataa sida reer dhisan loo adkeeyo waxaa lagu qaataa caafimaadka iyo maxaayada qaybta qoyska ama hooyada waxaa lagu qaataa cunto karintii waxaa lagu qaataa sida loo horumariyo nolosha haddii ta qoys haddii tahay caruur haddii tahay aabe hooye dhammaan ehelka oo dhan fasalada wax lagu barto ay ardaydu isku yimaadaan toddobaadkiiba hal mar ayaa waxyaabaha lagu qaato ay ka mid yihiin doorashada lamaanaha amaba wiilka ay gabadhu nolosha la wadaagayso iyo weliba hanaanka ay gabadhu ku dooranayso amaba ay ku soo xulanayso maadaama nahay inan inan kastaabay u taagantay inuu guursato qoys samaysato waxaweyaan iskuul laisku barayo arrimaha qoyska ha noqoto khilaafaadkii ha noqoto sidii dhaqaale loo ilaalinaya ha noqoto ixtiraamkii ha noqoto sidii ubadka loo barbaarinayay taas ay ku kaliftay maadaamaan inan nahay mar walba guur aanu joogo tacliinta ay hablahan qaataan ayaa ah mid si toosa xidhiirlo leh nolosha qoysnimo hase yeeshee bulshadu rag iyo dumarba ay si dadban u adeegsadaan hanaan maalinla ah waxaanay hablahani qabaan inay muhiim tahay in wiilka ay nolosha la wadaagayaan uu yahay mid hadaf leh farax yuusuf aadan waxay ka mid tahay ardayda wax ka barata dugsigan
qofka waxa ugu muhiimsan dadka horta isku keena waxa weeyaan qofka inaad ka hesho ama aad jeclaysid waayo qof aan jeclayn ama aanad ka helin nolol ma wadaagi kartid mana suurtageli karta inaad la heshid qofka marka hore inaad ka heshaa kad oo inuu ku qanciyo qofkana waa inuu qanciya waa inuu qofkana hadaf leeyahay aad ku ogaan kartid in nolosha la wadaagi kartid waayo qof aan hadaf lahayn ama meel ku socdo lahayn adna meel kuma geyn karo isla meel ma gaari karo laakiin waa inuu qofkana hadaf leeyahay waa inuu qoys dhisi karaa waa inuu leeyahay qof karti leh waa inuu leeyahay qof maxaa la dhahdaa wax abuuri kara waa inuu leeyahay qof nolosha kusoo kordhin kara saadna wuxuu gaadhaan waa labada qof galma waxaa leeyahay gacmo laba jir wax ku gooyaan saad wuxuu wada qaban kartaan waa in labadiina qof kula qabtaa doonaysaa nolosha oo qayb dhan kaga qabta tacliintan oo ah mid aan hore u jirin ayaa maamulka dugsigu ay sheegeen inay ku salaysan tahay diinta islaamka iyadoo xilliyada qaarna ay la soo xidhiidhaan dad doonaya in lala xaliyo mushkilad qoys oo soo wajahday farduus axmed jaamac waxay ka mid tahay ardayda iyaguna wax ka barta dugsigan qoyskaaba waxaanay qabtaa in lamaanaha ay qoyska la wadaagayso ay ka eegayso dhinaca diinta
inaad u raacdo diin waxaa koowaad ee la eegaya waa diin qofku diintiisa la eegaya markaad adigoo diinta eegaya dhaqanka qofka biniaadanka ayaad kusoo dooranaysaa
sidaad ku ogaanaysaa markaa taa korkaagay ka muuqaan kolley iyo kolleyba diintu isma qarayso diintu waa dhaqan diintu waa intaad ku dhaqanto dhaqanku waxa weeyaan qofka ayay korkiisa ka muuqata markaa dee diintu way muuqataaba maahaba wax la qarin karo dhismaha iyo wadidda qoyska oo ah mid ku qotoma lamaane ayaa sida caadada ah ay dhacdaa in lagu kala aragti duwanaado arrimaha qaar taasi oo keeni karta xilliyada qaar culays naada yuusuf ayaa sheegaysa inay rabaan inay muujiyaan macaanka nolosha qoyska qofku markuu dhallinyarada yahay wuxuu xoog u jecelay inuu guursado laakiin markuu guursado nolosha uu nacaa taasa mushkilada sababta taasina waxaweyaan reerihii ka horreeyo burburaya markuu arko ama nolosha uu hilowga badan u qabay markuu galo oo ku noqonaysa nolol adag oo caqabad midhana markaa si taasi looga baxo loo rumeeyo hadalka ilaahaya ilaahay wuxuu nagu lahaa nolosha qoysku waa mawadda waa sakiina waa raxma si tii loo helo aawadeed ayaa igu dhalisina dugsigan inoo sameeyo hooyada oo alaaba la tilmaamay inay udubdhaxaad u tahay dhismaha qoyska hadday noqoto daryeelka iyo korinta ubadka ayaa hablahani rajo weyn ka qabaan inay nolosha mustaqbal ee qoyska ay ku guulaysan doonaan in badan waan isleeyahay haddaad noqoto hooyo caruurtaada qoyskaaga waad ilaalin kartaa in badan weliba xaruntan ayaa muddadii ay furnayd ay ka qalin jabiyeen laba dafcadood waxaana hablihii ka baxay qaarkood ay haatan yegleeleen qoys halka kuwii kalena ay weli calafkooda sugayaan qaar naftoodii horumariyey qaar rag wanaagsan sugaya qaar maxayda haddaba guursoo noloshoodii reerahoodii maxayda maasha allah ku ah way jiraan in badan dugsigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey noociisa ee laga furo somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
waa tahay dhegaystayaal warbixintaasi oo muuqaal ay warbixinno kaleba waxaad kaga bogan kartaan barnaamijka qubanaha oo aad sidoo kale ka heli kartaan bogga v o e somali news dot com halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana jamaal axmed cusmaan oo garabkayga mudug fadhiya ayaan ka codsanayaa ciyaaraha bal inuu noo soo koobo jamaal waa tahay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan champions leaguega dhinaca sportska dinamo kiev ayaa la ciyaartay naadiga manchester city xalay waxaana naadiga manchester city ay ku adkaatay saddex gooli gool sidoo kale b s v indhoven iyo atletico madrid ayaa eber iyo eber ku kala dhamaystay ciyaartaas waxaa la ciyaari doonaa caawa kulamo ka tirsan kooba europa league oo locomotive moscow iyo fenerbahce ay dheeli doonaan snabli vilreal ayaa ciyaari doona fiorentina tottenham hotspur ayaa dheeli doona manchester united iyo kooxda midland la yidhahdo ayaa dheeli doona f c port ibrisha dadman ayaa wada ciyaari doona dhegeystayaal waxay naga xasuusinaa in kulmadaas iyo kuwo kale oo la ciyaari doonaba aad barnaamijka dhallinyarada maanta ku dhegeysan doontaan sportska dhinacii heesaha waa tahay dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa waad igu bannaan tahay waxaa qaadaya surqayaray iyo saciid daawud cali mascab
kalsooni buuxdiyo walaa qaadka siiye bilow maxamed sanadiyo haddaad bila maqnaantaba hakaa baqi bugta geliye
heesaasi waad igu bannaan tahay fanaaniinta surqa yaray iyo fanaanka saciid daawud cali masxaf waxay gunaanad wahayd idaacaddii subaxnimo saaka oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray waxaan iskaga tegaynaa sidaas muqal dambe tan iyo duurka nabadgelyohaddaan baajin kara muud fartuunka barin karo baashaadaan marin lahaa
haddaan baajin kara mawd fartuunkaa barin karo baashaadaan marin lahaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.